bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama calىa nabiyina mxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu xarqi اduuri wاnnakhiil baabu bayaani xukmi xarqi اduuri wاnnakhiili daaraha ama degmooyinka meelaha dadku ay degan yihiin gubidooda xukunka ku soo arooray caddayntiisii ayuu baab yahay iyo wanaqiili geedtimireedyada geedaha iyo daaraha meelaha dadku ay degan yihiin degmooyinka waa gubitaankeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay wuxuu ka soo hadlay maxaabiista iyo sida loola dhaqmaayo iyo inaan la gubin iyo qofkii la ciqaabayo gubitaan inaan lagu ciqaabin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala un inuu leeyahay cadaabkaas oo isaga uu naarta wax ku ciqaabo taasaan soo marnay iyo khilaafkii ku jiray haddii qofku isaga uu wax gubo see loo dilaa ma la gubayaa mase caadi ayaa loo dilayaa wararkii ku jiraan ka soo hadalnay halkan wuxuu gelayaa marka amwaashi meelihii degaanada iyo dadku ay deganaayeen iyo geedaha iyo in la gubi kara iyo in kale xukunkeeda ayuu baabaystay alimaamu albukhaari qala xadaanaa musadadun wahuwa musaded bnu musarhad abulxasan albasri qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can ismaaciila wahuwa bnu abi khaalid qaala xadaanii qaysu bnu abi xaasim qaala qaala lii jariirun jariir waxa uu igu yidhi qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu igu yidhi alaa turiixunii miyaadan ii raaxaynaynin min dilkhalasa sanamka dilkhalasa layidhaha miyaadan iiga raaxaynaynin wa kaana wuxuu ahaa beytan guri min fii khacama khacam dhexdeeda ah ayuu dhexdiisa ahaa uu ku yaalay yusamaa kacbat alyamaaniya ayaa lagu magacaabi jiray qaala faindalaqtu fii khamsiina wa mi'ati faarisin jariir waxa uu yidhi boqol iyo konton fardooley ah min axmas oo qoladaa u dhalatay ayaan la tegey wa kaanuu asxaaba khaylin fardo dad wata ayay ahaayeen qaala waxa uu yidhi wakuntu waxaan ahaa aniguna laa ahbutu inaanan sugnaanaynin cala alkhayli fardaha korkooda oo aniga yacnii nin fardaha ku sugnaan karo isku celin karo ma aanan ahayn fa daraba fii sadrii nebiga laabtayda ayuu dhuftay oo gacantiisu xabadka igaga dhuftay wa qaala waxa uu yidhi allaahuma habbithu ilaahu sub wajcalhu ilaahu waxaad ka dhigtaa haadiyan mid uu hanuuniyo mahdiyan la hanuuniyeyoo hanuunsan ilaahu sidaa ka dhig yanii allahuma habbithu cala alkhayl ilaahu fardaha korkooda ku sub waay oo kartidaa ilaahu geliyo u yaal waxaa laga qaadanaya marka fardafuulka iyo wax fiican inay tahay lanna nebigu hadduu ugu alla baryaayaba faindalaqa ilayhaa wuu tegey marka wuu la tegey xaggeeda ayuu aaday fakasarahaa ilayhaa yacni ilaa dilkhalasa fakasarahaa waa jebiyey waxaraqahaa waana gubay sanamkii iyo meeshii uu ku yaallay waa gubay gurigii uu ku yaallay uma bacata ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga ayuu markaa u cid diray yukhbiruhu isagoo u sheegayo faqaala rasuulu jariirin jariir ergeygii ou diray waxa uu yidhi waladii bacataka bilxaqi macbuudka xaq kugu soo bixiyaan ku dhaartaye maa ji'tuka ma aanan kuu imaanin xataa taraktuhaa ilaa aan kaga soo tegey ka annahaa sidii iyada oo jamalun rati ah ajwafu oo calooshiisu ay baxsan tahay eber ah faaruq ah ow amase ajrabu rati cadhaysan oo kale iyadoo ah yacnii ajrabku carabta waxay samayn jireen ratiga haddii cadhay waxa ay ku dhacdo waxay samayn jireen laami ama daamur ayay mari jireen ayb limaa bihi min aljarab cadhadaa darteed ayb marka macnuhu marka wuxuu noqonayaa waxaa marka laamiga marsan ee baaba'ay ee cadhada la baaba'ay oo kale iyadoo ayaan ka soo tegin ayb marka de madowgaas iyo madowga iyada gubitaanka calaaqada ka dhexaysa maxay tahayna wuxuu ka wadaa intay gubatay ayay sidii laami oo kale noqotay u markuu gubto waa madoobaadaa ajrabku marka madoobaantaasuu ishaarayaa marka ayb ajwafna waxaa la yidhaha wax kastoo calooshiisa la qufaye laga bixiyey wixii ku jiray wajhu shabaha marka wuxuu ku dhacayaa cadamu lintifaaci bihi shay haddii saabka iyo uurku jirta laga bixiyo intifaac dambe waa uga dhammaatay mar dambe intifaac male sanamkaas sidaasuu ka wadaa marka labada wajhu shabaha meeshaasuu ku dhacaya qaala markaa waxa uu yidhi fabaaraka nebigu waa u duceeyo waa barakeeyey fii axmasa qoladaas warijaalahaa iyo raggeedaba warijaalihaa iyo raggeeda khamsa maraatin shan jeeruu u duceeyey qoladaas nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam macnaha marka xadiidka waxaa laga qaadanaya dee sanamkii beytkii uu ku jiray waa gubay waa baabi'iyey marka shaygu haddii uusan intifaac lahayn in la baabi'iyo la gubaa laa ba'sa ayb wixii marka intifaac laho laakiin geeda ah ka waran oo mire iyo waxaa laga guranayo qaala xadaanaa moxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan huwa athawriyu can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumar radia allahu canhuma qaal xaraqa annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu gubay nakla bani nadiir reer bani nadiir yahuudu bani nadiir geetimireedyadoodii ayuu gubay nebiga sala allahu calayh waali wasalam ayb marka halkan waxaa laga qaadanaya marka in la gubi karo geedihii laakiin culummadu waxay yidhahdeen fuqahada haddii markaa yacni laba xaaladay u kala saareen haddii cadowga nikaayo looga dhigayo nikaayo waxaa la yidhaha bajin cadowgaa lagu niyad jebinayayo nikaayo iyo bajin looga dhigayo maslaxadaasaa ku jirto in la gubaa waa bannaan tahay markaas ayb haddii kalena waxay yidhaahdeen marka haddii muslimiintu ay ku intifaacsan karaan inta cadowgan laga kiciyo de geed mirale waa fiican yahay in la gubaa ma aha waxay ku xihan tahay marka hadba maslaxada la taxqiijinayo haddii loo arko bajinta cadowgan la bajinayo maslaxada ku jirayso mafsadada mirahan in la gubo hadday mafsadadaasu yaraato maslaxadaasaa la qallibaa gubniinku waa bannaan yahay waana suuradan nebiga sala allahu calayh waali wasalam iyo ay sameeyeen waxa laga hadlaayana waa geedo laakiin xoolaha iyaga lama gubi karo leanna xooluhu naf ay leeyihin waa xanuunsanaya xoolaha iyagu naf bay leeyihiin ruux baa ku jirto iyagu markaa ma la gubaayo xoolaha geedaha ayaa tafsiilkaas uu ku jiraa marka dadka iyo xoolaha iyagu kuma jiraan waa geedaha wax tafsiilkan uu ku imaanay halkan marka wuxuu leeyahay ibnu xajar waqad dahaba aljumhuuru ilى jawaazi الtaxriiqi wاtakriibi fi bilaadi اlcaduwi waxaa laga qaadanayaa buu yidhi xadiidka in la gubi karo oo la baabi'in karo cadowga bilaadiisa wakarihahu اlawsaaciyu wاllaytu wa abu hawr saddexdaana way kahneen ma fiicnay dheheen in sidaa la yeelo waxtajuu biwasiyati abi bakrin lijuyuushihi waxayna xujaysteen abu bakr ciidamadiisii buu la dardaarmay wuxuu ku yidhi allaa yafcaluu shay-an min dalika waxba ha gubinina waxna ha kharaabinina waajaaba abariyu abari wuxuu ku jawaabay biana nahya maxmuulu cala alqasdi lidalika bikhilaafi ma idaa asaabuu dalika fi khilaali اlqitaal kamaa waqaca fii nasbi اlmanjaniiqi cala طaa'if nahyigu wuxuu ku dhacayaa haddii gubid un laysaga qasdayo waxaan hala baabi'iyo un hadday tahay iyay xun tahay laakiin haddii de marka dhufays lagu burburinayo iyagoo si kalena aan loola dagaali karin way bannaan tahay maxaa yeelay dagaalkii daa'ifba manjaniiq ayaa nebigu iyo asxaabtiisu ay rakibteen wa huwa naxwu maa ajaaba bihi fi اnnahyi can qatli الnisaءi wالsibyaan wabihada qaala akharu ahli اlcilmina sidaasay dhaheen ayb waxaa looga qiyaasanaa marka gubiddaani taqriiq waxaa la yidhaha dadka in la maasheeyo biyo lagu furo ayb in biyo lagu furo iyadana taxriiqi baa xukunkeedu uu la mid yahay abubakar isagu waxaa laga wariyey inuu reebay arrintaa maxaa marka abubakar sababta u reebay maxay tahay haddii la yidhaahdana waxaa laleeyahay abubakar wuxuu markaa quudareynayey oo rajeynayey damac uga jiray in dhulkii ay qabsanayaan muslimiinta marka hadday muslimiintii qabsanayaan maxaaba looga kharibaa alaabtii iyo wixii ay qaadan lahayen markaas gubiddii in la isticmaalo maaha saasay ugu kala xambaareen xaalaadka baabu qatli الnaa'imi اlmushriki baabu bayaani xukmi qatli الnaa'imi midka hurdaayo xukun dilkiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay kaasoo almushriki gaal ah gaal jiifo oo hurdaayo dilkiisa waxa ku soo arooray caddaynteedii ayuu u baab yahay qaala xadaanaa caliy bnu muslim qaala xadaanaa yaxya bnu zakariyaa bni abi zaa'ida qaala xadaanii abi can abi isxaaqa whuwa cmr bn cabdالlahi اlhamdani can اlbaraaءi bni caazibin radia allahu canhuma qaal bacaثa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu wuxuu diray rahdan jamaaco min alansaar oo ansaar ka mid a dad ansaar ah ayuu diray nebiga sal ilaa abi raaficin abi raafic ayuu u diray liyaqtuluuhu say usoo dilaan ninkaas abuu raaficna dee nin nebiga dhibay oo afka ku dhibay oo adinka ku dhibay buu ahaa ayb fanalaqa faindalaqa rajulun nin ayaa tegey minhum iyaga ka mid ah ninkaana wuxuu ahaa cabdullaahi bnu catiik ayaa la dhihi jiray cabdullaahi bnu catiik nin iyaga ka mida ayaa tegey fadakhala xisnahum wuxuu galay marka meeshii dhufayska qalcadda u ahayd yahuudda ayuu galay qaala fadakhaltu fii marbiti dawaabba lahum wuxuu yidhi waxaan galay xoolaha meeshii ay ku xiranayeen oo iyagu ay lahaayeen qaala waxau yidhi wa aklaquu waxay xirteen baaba alxisni qalcadda albaabkeedii bay xirteen faindalaqa raju ayb uma inahum faqaduu ximaaran dameer ayay waayeen lahum iyaga u sugnaa fakharajuu way baxeen yatlubuunahu iyagoo dameer ka raadinayo fakharajtu waan baxay anigana fii man kharaja dadkii baxay baan la baxay buu yidhi uriihim waxaan tusayaa annanii aniguna atlubuhu macahum inaan dameerkaa la raadinayo nin dameerkii la raadinayaan iska dhigayaa buu leeyahay fawajaduu lximaara dameerkii bay heleen fadakhaluu way soo galeen wadakhaltu anna waan gale qalcaddii wa aqlaquu baaba alxisni ayay xirteen leylan fii leylin habeen iyadoo ay tahay fawadacuu lmafaatiixa furayaalkii ayay waxay dhigeen fii kuwatin meel duleesho oo guriga ka mid ah darishad oo kale ah xaydu meel ayay dhigeen araaha aniga aan u jeedo aan arkaayo falammaa naamuu markay seexdeen akhadtu lmafaatiixa furayaalkii ayaan qaatay fafataxtu baaba alxisni albaabkii qalcaddii ama dhufayska albaabkiisii ayaan furay uma dakhaltu calayhi waan u galay faqultu waxaan idhi yaa abaa raafic abuu raaficow fa ajaabanii waa ii ajiibay markaisagoo de wuxuu u weydiinayaa inuu hubiyo rabaan nin kale inuu dilo ma rabo ninkii nebigu u diray unbuu rabaan faqultu yaa abaa raafic fa ajaabanii waa i ajiibay fatacamadtu waxaan u qasday marka assawta codkii meeshii uu igaga dhawaaqay baan aaday buui fadarabtuhu waa ku dhuftay fasaaxa waa qayliyey fakharajtu waan baxay uma ji'tu haddana waan soo laabtay buu uma rajactu uma ji'tu waan imid uma rajactu waan soo laabtay kaannii sidii aniga oo muqiisun mid wax gargaarayaan iska dhigayey nin ninkii usoo birmaday oo gurmad u ah yaan iska dhigay buu yidhi faqultu waxaan idhi yaa abaa raafic abuu raaficow waqayartu sawtii codkayga waa beddelay faqaala waxa uu yidhi maa ayb faqaala waxa uu yidhi maa laka liummika alweyl maa laka maxaa lahaantaada ahaaday liummika alweyl calaa ummika alweyl hooyadaa halaag ha u sugnaadee maxaad leedahay niyo qultu maa sha'nuka waxaan ku idhi shanigaagu waa maxay qaala laa adrii ma ogi buu yidhi man dakhala calaya qofka ii soo galay fadarabanii wax igu dhuftay qaala fawadactu sayfii fii batnihi sayftaydii baan waxaan saaray buu yidhi calooshiisii uma taxaamaltu calayhi waa waa ku cusla waan ku weeraray markaas nacam sayftii baan saa u saaray dabadeedna marka waa kula taagsaday xataa qaraca alcadma ilaa uu garaacay laftii seeftii wuxuu watay buu calooshii marka geliyey intuu saa ugu afkeedii ugu aadiyey buu kula taagsaday ilaa seeftii ay garaacday lafaha dambe yacnii ilaa ay ka dhexbaxday unbuu ka wadaa uma kharajtu waan tegey buu yidhi wa ana dahishun anuu argagaxsan wareersan oo ana aniga oo dahishun mid wareersan aan ahay ismu faacil waa calaa wasni facil buu ku yimi faataytu sullaman lahum faataytu waxaan u imid sullaman jaranjaro lahum iyagu ay lahaayeen ayaan u imid lianzila minhu saan uga dego fawaqactu waa dhacay ayb fawuhiat rijlii lugtaydii ayaa la murgiciyey yacnii lugtu markaynan jabina la dhahaa yacni oo tarar ama ogolo ama aysan ama ay murgacato fakharajtu ilaa asxaabii marka fawuhitu waa mabni lilmajhuul ayb marka waxaa weeyaan laftii baa dhaawac iga gaaray iyadoo aan weli jabid iyo waxaas gaarin ibnu ahiir waxauu yidhi asaabahaa wahanun duuna alkhalci wahan ayaa yani dacfi baa gaaray iyadoon kala siibmin walkasri aanna jebin ayb fakharajtu ilaa asxaabii asxaabtaydaan u baxay faqultu waxaan idhi maa ana bibaarixin anuu mid tegaya ma ihi meeshan ka zuulayo xataa asmaca annaaciyata ilaa aan maqlo ninkan khabarkiisa geerida qofka sheegaya ilaa aan ka maqlo yacnii inuu dhintay uu rabaa inuu hubsada ilaa naaciyadii midii khabargeeriyaadka sheegaysa ilaa aan ka maqlo halkan ka tegi maayo buu yidhi famaa barixtu ma aanan ka zuulin meeshii xataa samictu ilaa aan maqlay nacaayaa abii raafic abii raafic kuwiisii khabargeeriyaadkiisii sheegayey taajiri ahli lxijaaz ninkii reer xijaaz ugu lacagta badnaa ugu taajirsanaa qaala faqumtu waan kacay wamaa bii qalabatun walxaal maa bii aynan igu sugnayn qalabatun wax xanuun xataa atayna nabiya sal l slam ilaa aan nebigii u nimid faahbarnaahu waan u sheegnay markaan ilaa aan nebiga uga nimid oo dabadeedna marka khabarkii aan u sheegnay ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofkii hurdaayey ee mushriga ahaa dilkiisu ayb inuu jaa-is yahay ayb laakiin markaa la dilaayo qaraa-in iyo wax ay jiraan oo ninkaani hadda intou marka waa aqoonsaday waa hubsaday inuu isagii yahay aburaafici in la soo dilo la rabay inuu yahay uu hubsaday tan labaad yacni waxaa laga qaadanaya de aburaafic dacwada horey u gaartay qof hadda gaaloo dacwo aynan gaarin ma uunan ahayn in markaasi saas oo kale loo dilo wax maxduura ma leh ayb ninkan marka ayb qaala xadaanii cabdlahi marka qaala xadaanii cabdullaahi bnu muxamed wahuwa aljucfiyu lmusnadiyu qala xadaanii yaxya bnu aadam qaala xadaanaa yaxya bnu abi zaa'ida can abiihi can abi isxaaqa can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma qaal bacata rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu diray rahdan jamaaco min alansaari ansaar ka mida ilaa abi raaficin buu u diray fadakhala calayhi cabdullaahi bnu catiik ayaa u galay beytahu gurigiisiiba ugu galay leylan xilli habeena dhexdeed faqatalahu waa dilay huwa naa'imun isagoo hurdaayay tarjamadii xadiidku marka waa isleeyihiin ibnu xajar marka meeshan wuxuu leeyahay wa hiya daahiratun fima tarjama lahu lianna asaxaabiya alaba qatla abi raafic wahuwa naa'im saxaabigu wuxuu raadiyey abuu raafic buu goobay isagoo hurdaaya ayuu helay waana dilay wa inamaa naadaahu wuu u dhawaaqay liyataxaqaqa si uu u hubsado annahu huwa inuu isaga yahay lianlaa yaqtula hayrahu si uunan u dilin miman laa qarada lahu iddaaka qofaan markaasi ujeeddo iyo dan laga lahayn fii qatlihi dilkiisa ayb wa bacda an ajaabahu markuu ajiibay kabacdina kaana fii xukmi naa'im weli nin hurdaayo buu iska ahaa liannahu xiinaidin istamara calaa khayaali nowmihi lanna hurdadiisiibuu iskaga sii socday marka ninkan waa la kiciyey markaa la dilaayo ma hurdaynin ma la dhihi kara ninkan waa la kiciyey laakiin hurdadiisi buu iska sii watay naa'im waa yahay marka ayb ayb bidaliili annahu bacda an darabahu markuu ku dhuftay lam yafira min makaanihi meeshiisii kama cararin walaa taxawala min madjacihina kama uusan wareegin xataa caada ilayhi ilaa uu ku soo laabtay mar kale faqatalahu uu dilay wa fiihi waxaa laga qaadanaya buu yihi xadiidka jawaasu tajsiisi cala almushrikiin gaaladii marka in la jaasuusi karo oo iyaga akhbaartooda in meeshaysay yihiin iyo waxyaabahaas marka in tajsiis in lagu samayn karo ayb wa alabuu ayb wa alabi khiratihim iyagoo kadsoon in la raadin karo oo iyagoo kadsoon in la gaadi karo wa fiihi jawaasu ikhtiyaali dawi ladiyati albaaligati minhum weliba kuwa yacnii dhibkoodu badan yahay ee aad uu dhibkoodu u badan yahay kuwaasi weliba in gaadmo loo dili karo yaa laga qaadana buu yihi wa kaana abuu raafic yucaadii rasuulallahi sal l slam abuu raafic nebiga ayuu la collaytamayey wa yu-allibu calayhi nnaasa dadkana waa xulufo ayuu nebiga yani cadowga rasuulka ayuu aruurin jiray nebiguu kusoo diri jiray marka daa'iman marka gaal caadiya ma unan iska ahayne gaalnimo iyo wuxuu qabay weliba adiye aad u daran lanna nin maalle buu ahaa ciidan iyo dad unba guluf colaadeed unbuu nebiga ku soo kici jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaasoo kale marka sidaas in la yeeli karo nebiguna waa amray sidiina marka saxaabadii waa yeeleen marka ninka yacni markaas dadka muslimka xukumo sidaas waa yeeli karaa marka gaalo dhibkoodu ba dhibkoodu ou xeel dheeraaday de qof muslima isaga dilkiisa maba bannaanaba gaadmo in loo dilana fasaad weyn waayo isagana waxaa laga hadlaa qof muslima ma aha qof gaala weliba nebigu gaalada dee abuu raafic iyo waxaa la sheegay kacb ibnu ashraf labadaa nin baa nebigu hala soo dilo ayb iyada marka waxaa dareemay marka inay aad u ahayd qaliil inay ahayd banaan qof uun markaas laysleeyahayna marka haddii gaalada ninkaas madaxa loogaga dhufto dhib fara badan baa islaam muslimiintii ka yaraanayo laysleeyahay ayuu ku samey jiri nebiga sal l slam wayukhadu minhu waxaa laga qaadanayaa buu yidhi haddana jawaasu qatli lmushriki bigayri dacwatin inay bannaan tahay qofka mushriga dilkiisa iyadoon dacwo wax dacwoa aan loogu yeerin goorma laakiin in kaana qad balaqathu dacwatu qabla dalika oo hadday dacwadu hore u gaartay wa amaa qatluhu dilkiisa idaa kaana naa'iman qof hurdaa in la dilo famaxalluhu maxalkiisu waxaa weeyaan buu yidhi an yuclama in la ogaado annahu mustamirun calaa kufrihi qof hurdaa marka la dilaayo waa in la og yahay ninkaasi inuu gaalnimadii weli daa'im ku yahay ila ninku waa isbedeli karaa soomaa muslimu noqon karaa waa in la og yahay marka kufrigiisu inuu mustamir kusii yahay waannahu qad ya-isa min falaaxihi inuu ka quustay liibaantiisa nin laga quustay inuu yahay wa dariiqu lcilmi bidalika wuxuu yidhi arrinka lagu ogaanayay sidaasna imaa bilwaxyi ama waa waxyi wa imaa bilqaraa'in idaallati calaa dalika ama qaraa-in ku tusayso ee nin walba hurdaayo inaad tib isaga siisa ma aha ninkan hadday adiga laba sano ka hor kugu dambeysay isagoo gaal ah ee waa islaami karaa soo maha intaasna bilaa kugu dambaysa ka hor wuu islaami karaa laakiin ninku markuu soo jeedo waa isu jeedaan waxaa laga yaabaa markaas yacni ama calaamadihii iyo wax uun islaamnimadiisa tusi kara inaad aragto laakiin markuu hurdaya maxaad arkaysaa waa waxba ama in waxyi lagugu sheego ama in qaraa-in xoog badan marka aada u cuskato ayb saasaa marka xadiidka uu tusaa xadiid baa isagana saxiixo imaam axmed uu weriye waxaa imaan waxaa uu jira marka uu dhahaya nebiga sal l slam alislaamu qayada alfatka islaamku ama iimaanku wuxuu dabray gaadmada laysku dilaayo islaamku waa qabiray waa dabray waa xiray xadiidka hadda marka waxaa lagu xambaaraa wixii aan sidaanoo kale ahayn ama qof ballan la siiyeyo ballantii looga baxo lagu gaado layska dilo iyo waxyaabahaas amaa wixii sidaanoo kale ah iyadu yacni in marka aynan dhib lahayn culammada qaarna waxay mareen maslag kale oo waxay yidhaahdeen axaadiidtan abi raafic iyo kacbi bni ashraf iyo waa mansuukh waa la nasakhay waxaa nasakhay bay yidhaahdeen xadiidkaas al-iimaanu qayada alfatka waxba marka yacni fatki iyo ibtiyaal iyo la samayn maayo oo waxaa lagu gaabsanayaa qofka gaalka un si foolka fool un in loo dila ama wixii sidaas oo kale waxaa sidaas dhahaya marka nuurudiin alhayth waxaan ujeedaa nuurudin nuurudiin assindi xaashiyatuhu cala almusnad xaashiya waxuu leeyahy musnad imaam axmed uu saaray isagoo labadan xadiid waxuu leeyahay midkan dambe wax nasakhay kanna waa mansuuq kuwana waa mansuuq laakiin naskiga wuxuu u baahnaan karaa taariikhdiisa iyo waxyaabahaas haddii marka taariikhdiisa la ogaado naskiga waa sax haddii kalena marka in sidaan la yidhaahdo wixii sidaanoo marka wuxuu yidhi fiihi jawaazu اkhtiyaali dawi اladiyati اlbaaligaةi minhum wixii sidaanoo kale yani dawaabidan uu sheeg sheegay wixii leh ha wixii aan lahaynna may muslimna kuma jira wax laga hadlayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tamanaw liqaaءa اlcaduwi ayb marka qofka waxaa la rabaa hadalkan dambe ibnu xajar uu leeyahy waariiqu lcilmi bidalika ima bilwaxyi ima bilqaraa'in idaallati calaa dalika in aada loo isticmaalo hadhow haddii marka qaraa-intiina aynan xoog badnayn waxyiina ounan jirin qalad badana dhacay qofkana marka waxaa asala haddii qaraa-in xoog badan meesha aynan oolin in la dilo iyo inaan la dilin waxaa asal noqonayo in laga joogo oo la dilin haddiiba lagu shakisan yahay ninkaan in la dilo iyo inaan la dilin shaki muslim miya gaal miya wixii ma ka baxay kama bixin gaalnimadii ma ka baxay mise kama shaki haddii uu yaallo in laga dilo lianna alkhadau fi lcafwi khayrun min alkhada'i fi lcuquubati sidaas asal walidaalika ayaa nebiga sal alla ly salam wuxuu yacni walidaalika qaacido sharciga waxay tahay xuduudda in laga ilaaliyo shubho dhan islaamku marka wuxuu ku shaqaynaa cuquubada in allaale intii shubho ay ku dhex jirto in cuquubada layska dhaafo sharcigu saas u shaqeeya cagsi marka waxaa noqonayso adnaa shubha qofka inuu wax ku dilo shubha midda ugu yar hadduu wax ku dilo isaga iyo sharciga laba meelay u kala socdaan sooma waa sidii uu yidhi oo kale waxaa weeyaan sirtu mushariqan wa sirta muqariban fashataana maa bayna mushariqin wa muqaribi nin bari islaamkiina marka wuxuu noqona inuu bari u socdo inaana galbeed usii socdo daa'iman waa kasii durkaya oo isaga baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tamanow liqaaءa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina cadowgii la kulankiisa ha tamaninina oo yacnii cadowgii mau noo yimaado mau imaado iyo waxyaabahaas ha dhihinina ayb maxaa yeeley cadowga in lala kulmaa waa ibtilaa iyo imtixaan ibtilaa iyo imtixaanna looma yeerto markay ku yimaadaana lagu sabraa asalku saas waa qaala xadaanaa yuusuf bnu muusa wahuwa yuusuf bnu muusa bni raashid alqaطaan abu yacquub alkuufi saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu waabu daawuud wاltirmidiyu wاnnasaa'iyu fii musnadi caliyin wabnu maaja qaala xadaanaa caasimu caasim bnu yuusuf wahuwa abu camr alkhayaad alkuufi hiqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu wahuwa caasim bnu yuusuf alyarbuuci buu yidhi qaala xadaanaa abu isxaaq alfazaariy abu isxaaq alfazaari ibraahiim bnu muxamed ibn اlxaaria laydhah hiqatun xaafidun lahu tasaaniif akhraja xadiidahu aljamaaca can muusa bni cuqbata qaala xadaanii saalimu abunadr mowla cumara bni cubaydillaahi qaala kuntu kaatiban lahu cumar bn cubaydillahi baan kaatib u ahaa buu yidhi qaala kataba ilayhi cabdullaahi bnu abi awfa ayaa u soo qoray xiina kharaja ila alxaruuriyati cabdullaahi bni abi awfa marku xaruuriyada u baxay ayb qaala kataba ilayhi cabdullaahi bnu abi awfa xiina kharaja ila alxaruuriyati xaruuriyadu waa khawaarijta waa dagaalkii cali oo khawaarijta la dagaalamayay cabdullahi bni abi awfa marka wuxuu ka safnaa dhankii saxaabada saxaabi weyn u ahaa wiilkiisana waxaa la wariyey inuu dhankaas kala jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray aabbahayo kaale soo hijiro aabihiiba wuxuu dhihi jiray kaali soo hijiro meesha aad joogta ka soo tag meeshaan imaaw markaasu wuxuu dhihi jiray ahijratan bacda hijratii ma waxaan soo hijroodaa hijro ka dambaysa tii aan soo hijrooday waagii rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa la yaab yacni qofka haddii diinku si xun uu wax u galaan ama si qaldan uu wax u fahmo waxaa weeyaan isagaa isla toosan dadka akaabirtee waaweyn ee cilmiga ku weyn ama yacnii fadliga ku weyn waxaa laga yaabaa waxba inuusan u arkin waxba ma yaqaanaan inuu yidhaahdo nacam ama iyagii waa qaldan yihiin ama waama gaalnimo inuu ku tuuro ama bidca inuu ku tuuro ayaa laga yaabaa isagiina markaa waxaa dhibkaas iyo yacni quluwigaasna waxa sababaa waxay tahay jahli iyo iyo khibro la-aan khibrad yari iyo jaahilnimo marka aabbihii saxaabi ah oo nebiga la saaxiibay oo yacni muddo dheer nebiga la soo halgamayay ayuu wuxuu leeyahay kaale noo soo hijiro annaga diinta annagaa ku baray inuu leeyahay nacam gaalaad ku dhex jirtaa soo hijiro gaaladiina yaa waay waa asxaabtii rasuulka haddii marka saxaabadii sidaa la yidhi dadkan hadda jooga maxaad malaynaya faqara'tuhu waan akhriyey faidaa fiihi waxaa dhexdiisa ku taallo ina rasuula allahi sal l slama nebiga fii bacdi ayaamihi qaala fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qaar ka mida waxa uu yidhi allatii laqiya fiiha alcaduwa cadowga ou la kulmay intadara waa sugtay nebiga xataa maalat ishamsu ilaa ay qoraxdii ka wareegtay duhurkii la gaaray uma qaama fi nnaasi dadkiibuu ka dhex kacay dhexdooduu ka istaagay faqaala waxa uu yidhi laa tamanaw liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina wasalu llaha alcaafiyata ilaahayna caafiya su-aasha cadowga inaad la kulantaan ha tamaninina sababta waxay tahay cadowgu waa imtixaan waxaad noqon doonta lama yaqaano sidaad u wajihi doontid iyo waxaad noqon doontid lama yaqaano oo inaad doondoonato adiga cadowgii ood yacnii cadowgii maa yimaado goor may imaanayaan may imaadaan may soo galaan inaad tiraahdid ma fiicna leanna waxaad ahaan doonta ma ogid wasalu llaha alcaafiyata ilaahay caafiya su-aasha ibnu taymiya kitaabul istiqaama wuxuu wariyey nin dadkan mutasawifada oo yacnii mutasahidada ahaa nin ka mida ayaa wuxuu dhihi jiray aniga waxaan gaaray darajo wax allaale aan u safri karo markaasuu wuxuu dhihi jiray ilaah wey imtixaan imtixaanu ilaahay weydiisa markaasaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala baa wuxuu ku celiyey kaadidaa lagu xabisay kaadida bis ayaa lagu celiyay waa soo bixi weysay markaasu wuxuu dhihi jiray buu yidhi dadka ilmaha dugsiga quraamada dhigto iyo ilmaha yaryarkaabuu intuu u tago buu wuxuu dhihi jiray udcuu licamikum ulkaadib adeerkiinnan ninkan adeerkiinna ee beenlowga ah u duceeyey beenlowgaan ahay buu dhihi jiray leanna imtixaankan imtixaan yaan ka soo bixi karaa baan dhahaya waana kan kama soo bixi karo cadaab iyo wuxuu galay marka inuu dadka ii duceeyey iyo inuu yidhaahdo marka mar walba ma wanaagsana qofku inuu yacni imtixaan intuu galo imtixaan inuu ilaahay ka baryo hadhow wuxuu ku noqon doono lama garanayo xikmada marka laysaga reebay waxay tahay ana almar-a laa yaclamu maa ya-uulu ilayhi اlamru wahuwa nadiiru su'aali alcaafiyati min alfitan fitankana ilaahay waxaa laga magan galaa inuu kaa caafiyo ee fitanka ilaahu keen in la yidhaahdo ma aha waqad qaala sidiiq waxau yidhi abubakr hadalyaab lou sheegay laan ucaafaa in la icaafiyo fa ashkura aan ilaahay u shukriyo yaa axabu ilaya la igaga jacayl badan yahay min an ubtalaa fa asbira in inta lay imtixaan aan sabro wuxuu leey inaan fidnaba laygu imtixaanin oo ilaahay iga caafiyo fidno oon ilaahay u shukriyo alxamdu lilah dhaho yaa igaga khayr badan in fidnadii iyo imtixaankii inta laygu imtixaano dabadeed aan sabro weliba lanna maqaam fidnada maqaamkeedu waa dhib badan yahay culimmadana waxay yidhahdaan assalaamatu laa yacdiluhaa shay-un nabadgelyada wax u dhigma ma laha ducada rasuulkana de waxaa ku jiri waxay ku jirtay haddaad ilaahu yacnii idaa aradta biqowmin yacnii haddii aada qola fidna la doonto faqbidnii ilayka wa ana hayru maftuun haddaad dad fidna la doonto ilaahu i oofso anoon lay imtixaanin oon lay fidnaynin macnahaasaa marka ku jiro ayb uma qaala waclamuu ogaada buu faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuuf seefaha hooskooda hoostiisay ahaatay uma qaala waxau yidhi allaahuma munzila alkitaab allaahuma yaa allahu allow munzila alkitaab kitaabka kan soo dejiyayow wamujriya asaxaab daruuraha midka dureeriyey socodsiinayo wahaazima alaxzaab axsaabta midka jebinayo xisbiyaalka iyo isbahaysatada midka jebiye jebiyo ihzimhum ilaahu jebi wansurnaa calayhim ilaahu nooga hiliyo nooga gargaar ducadan wuxuu yidhi ibnu xajar macno weyn ayaa ku jira wuxuu yidhi wa ashaara bihaazimi alaxsaab ifaadka alle oo uu ku baryaayo nebiga ilaahay uu ku baryaayo waxaa ka mida haazim alaxsaab ilaahu midka xisbiyaalka iyo isbahaysatada midka jebiyow wa ashaara bihaazimi alaxsaabi ila atawasuli binnicmati asaabiqati ilaaha xulafada jebiyow ilaahu ii gargaar macnaheedu waxay tahay wuxuu ku tawasulayaa nicmadii horreysay ee ilaahay uu soo siiyey yacni waxay ka dhigan tahay hadda ka hor ilaahu adaa axsaabta iyo isbahaysatada iga celi jiray oo adaa hadda ka hor iiga kaalmeeyey taasuu ku tawasulaa wailaa tajriidi tawakul tala saarashada ilaahay la tala saaranayana inuu markaasi yacnii u barax tiro oo isagu uuna isku hallaynin asbaabaha ee uu isku halleeyo ilaahay subxaana wa tacaala waictiqaadi ana allaha huwa almunfaridu bilficli iyo in la ictiqaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala isaga un inuu ficilka la keliyahay wa fiihi tanbiihu calaa hadihi اnicam اtalaa xadiidka waxaa ku jirta buu yidhi saddexdan nicmo oo laysku baraarujiyo saddexda nicmo maxay tahayna fa ina biinzaali اlkitaabi xasalat اnicmaةu اlukhrawiyatu wahiya alislaam saddex waxyaaboodoo feeriya uu nebigu ilaahay ku baryayaa wuxuu leeyahy munzila alkitaab kitaabka soo dejintiisu maxaa lagu helayna nicmo aakhiraa lagu helay waa islaamkii wa biijraa'i الsaxaabi daruurta ilaahay uu socodsiinayana xasalat اnicmaةu اdunyawiyatu wahiya risqu nicmadii adduunyadaa ku xasishayo waa risqiga dabaylahan socdo roobkay qaadayaan meelay kuyaa ilaahay uu ku di'inaya dabayluhu socodsiinaya waa da-ayaan meeshaasi marka risqi baa looga dherga iyo yacnii caano iyo xoolo taasna marka dee adduunyadii baa ku xihan wa bihaziimati alaxsaabi cadowgaaga isbahaysatada markay jabaan maxaa ku suganna xasala xifdu nicmatayn labadii nicmoba markaa waa kuu ilaalismaysaa oo waa maxay nicmadii adduunyana risqigaagiina nabadaa ku cunaysaa nicmadaadii aakhiratiihu saldhigga u ahayd islaamkiina waa ku raaxaysanaysaa islaamkaada laakiin haddaan axsaabtii lagaa celinin oo xoog ilaahay uunan ku siinin ay kaaga cabsadaan islaamnimadaadiina waxaa weeyaan islaamnimo la dullaysanayo risqigaagii iyo khayraadkaagiina waa la dhoqraysanaa nacam ayb midna halkaanu uga imaanaya mid meeshaanu uga imaanaya mid meeshaanu uga imaanaya waxa risqi ilaahay ku siiyey waa lagaa daldalaa islaamnimadaadiina halisaa loo ayay gelaysaa haddaanay jirin wahaazima alaxzaab nicmadaas haddaysan jirin ilaahay marka qofka oo ka hayo axzaabta marka culammada fahamkooda fiiri marka saddexdan magac nebiga ilaahay iskagama tawasuline tawasulka saddexdan tilmaan macnaa ku jira macaanidaasaana ku jiraan qofkii marka shuraaxda iyo aan akhrisanin ma dhedhansanayo marka yani ducadan rasuulka sal slam macnaheeda ma garanayo wa qaala muusa bnu cuqba waxa uu yidhi xadaanii saalimu abunadr kuntu kaatiban licumara bni cubaydillaahi baan ahaa faataahu kitaabu cabdillaahi bni abi awfa baa u yimid radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal l slm qaal laa tamanaw liqaءa alcaduw waqaala abu caamir xadaanaa muiiratu mugiiraة bn cabdiraxmaan can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal laa tamanaw liqaءa alcaduw ay laa tatamanaw tadi baa la gooyey waana luqo shaa'ic oo macruufa faidaa laqiitumuuhum fasbiruu haddaad la kulantaan sabra baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alxarbu dagaalka khadcatun waa hal mar isdagid dagaalku waa hal mar isdagid waay khadcatun faclatun weeyaan waa masdaru mara khadan laakiin waa muhallad weeyaan khada khadcatun waa bannaan tahay khidcatun waa bannaan tahay khudcatunna waa bannaan tahay laakiin luqaadkaas waxaa ugu afsaxsan bifatxi ilkhaa oo in la yidhaha alxarbu khadcatun macnaha ku jiraana waxay tahay hal mar oo siyaasaddu ay kuu toosto ood yacnii xeeladdu ay kuu toosto yaa dagaal wax badan kugu yacni qarash badan iyo nafa fara badan ay ku baabi'i lahaayeen yaa ku badbaadi yani macnaha waxaa weeyaan hal mar ood cadowgaaga si fiican intaad uga digtoonaato aada u sirto ayaa naf badan ay kugu badbaadaysaa nafo badan maal badan oo kugu badbaaday halkaas maroo hadday ku dhaaftana oo adigii markaa khadcadii iyo habdagaa yacni xeeladii aada weysana waxaa laga yaabaa in ummado badanna ay kaa la'daan guryo badan kaa dumaan dhib fara badan oo ku qabsano walidaalika marka waxuu ishaaraya dagaalku ma ahan keliya hub keliya in lagu dagaalamo bal waxaa hubka ka owleysan istaraatiijiyad inaa u hayso dagaal aan marka istaraatiijiyad lahayn dadku xataa ma wadi karaan dadkiina ma wadi karaan marka dambe farahay ka qaadayaan cadowgii baa marka dadku ay gacanta u gelayaan haddaad waaqaca waaqacaa yacni waqaa'icda ama waaqaca muslimiinta aad si fiican u fiirisana waxaas uu ku salaysan yahay dadku intii ay kartida leeyihiin oo ay yacnii nuxurka uu ku jirana haddaan si fiican looga faa'iidaysanin istaraatiijiyad iyo yacnii hab fiican iyo tala fiican haddii aan dadka laga gelin oon lala gelin waxay keenaysaa berri inay garabkaaga ka baxaan garabkaaga hadday ka baxaanna cadowgii siduu rabay unbay noqonaya marka ninkii taas ka leexleexdo uu yidhaha waxaas wax jira maaha haddaan istustusnana annaga le baan isku sheegayna waaqiceenna inuu saas yahay waa ognahay taas macnahaasa marka xadiidku uu ishaaraya ibnu xajarna marka uu sheega xataqaala xadaanaa cabdulaahi bnu muxamed wahuwa aljucfiyu qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmaru can hamaamin can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sal slm qaal halaka kisraa kisraa waa halaagsamay uma laa yakuunu kisraa bacdahu kisraa gadaashiisa ma ahaan doono kaasi waa halaagsamay mid dambana ma ahaanayo waqaysaru qaysarna layahlikanna uu halaagsamay oo halaagsamaya uma laa yakuunu qaysaru bacdahu gadaashii qaysar ma ahaanayo walatuqsamanna waa la qaybinayaa kunuusuhumaa kaydadkooda fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ayaa lagu qaybinayaa wasammaa wuxuu magacaabay alxarba dagaalkiina wuxuu ku magacaabay khadcatan dagaalkao dhanba wuxuu ku magacaabay hal mar isdagitaan maxalushaahidka meesha qaala xadaanaa abu bakr bnu asram ismuhu buuru qaala ahbaranaa saasoo idinma dhigin ayb ya qaala ahbaranaa cabdulaahi qaala ahbaranaa macmaru can hamaami bni munabih can abi hurayrata radia allahu canhu qaal sama nabiyu sal l slam alxarba khadcatan ayuu ku magacaabay qala xadaanaa sadqة bn اlfضl qaala akhbarana bnu cuyayna can camri samca jaabira bn cabdillaahi radia اllahu canhuma qaal qaala الnabiyu sal l slam alxarbu khadca dagaalku waxaa weyaan halmar isdagid ibnu xajar wuxuu yidhi wafiihi taxriidu xadiidka waxaa ku sugan isku boorin laysku boorinayo calaa akhdi اlxadari fi اlxarbi dagaalka digtooni in la qabo yani digtooni in la qabo oo ilaahay baa dhahaya soo yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum meeshaas marka sheekh maxamed ilamiin shanqiiti risaalo uu leeyahay oo islaamka iyo maxaasintiisa uga hadlo wuxuu leeyahay islaamka yacni siyaasada khaarijiga ah wuxuu ku sheegaa buu yidhi ama uu ku cilaajiyey siyaasa alkhaarijiya yacni fi lislaam labay ka kooban tahay cuhuud iyo tajniid ulajnaad ciidamadii in la howlgeliyo iyo waxay ku dhisan tahay buu yidhi iyo ballamada cuhuud qolaa heshiis lala gelaa qolaa axbad joojin lala saxeexanaa qolaa waxaa labadii inay isku dhinac socdaan dhinacii marka tajniidul ajnaadka wuxuu ku daray oo ka mid ah qayb weyn waxaa ah buu yidhi marka cadowgaagu waxa uu hub haysto meesha uu ka degan yahay adiga meesha uu kaa dagi karo waxaasoo dhan qayb weyn waay oo tajniidka ku jirto aayaddaanaana u asala buu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum wuxuu yidhi wafiihi taxriidu calaa akhdi alxadari fi lxarbi wannadbu ilaa khidaaci alkufaar gaalada in la khiyaano markaas oo yacni khiyaanada waxaa laga wadaa cahdi lala galay hala buriyo macnaheedu maahan macnuhu waxa uu yahay in iyaga yacni tajasus iyo lagu sameeyo waina man lam yatayaqad lidalika lam yaman an yancakisa alamru calayh warkaas ninkii aan arrinkaas u dhug lahaanin buu yidhi oo aan xadarna qabin iyagiina aan wax badanoo xaalkooda aan ka warqabin kama aamin noqonayo arrinku inuu cagsi ku noqdo cagsigii ku noqona waa maxay adiga calooshaadaa la ogaana lacagaa lagu bixinaya wax walbaa la samaynaya waa lagu ogaanaya adiga haddii lagu ogaadana dabis waa adaa lagaa digtoonaanaya marka lagaa digtoonaadana waa lagugu dhufanaya hadalkan marka hadal cajiib lah wuxuu yidhi wاnnadbu ilaa khidaaci اlkufaar waina man lam yatayaqad lidalika lam yaأman an yancakisa alamru calayh bal hadda dadku waxay joogaan qaarkood laba yani laba dhibaan u dhaxaynaa bayna ifraad watafriid tafriid wuxuu gaaray dad inay aaminaan yani gaalada xaggooda wax cabsiyaba kamaba qabaan oo waxay leeyihiin gaaladaanu diinna ma kuula dagaalamayso dhibkan iyo waxaan laga sheegayo dhanba maba qabaanba iyaga unbaa isdifaacaya heer marka habaawadu wuxuu ka gaaray in nimankaas yacni dhulkoodu ay difaacdaan adiga calooshaadana ay ku difaacdaan oo isagu marka uu leey garay leeyihiin inay calooshaada ku u dhex dagaalamaan say iyagu dalkooda u difaacdaan haadii yacni habaawo maa bacdaha habaawo waa doqonnimo doqonnimo aynan ka darnayn awalan aayaadkii qur-aanka axaadiidtii rasuulka xaggaa iska dhigtay markaa saas leedahay lanna ilaahay wuxuu leeya laa ya'luunakum khabaala marnaba fasaad idinkaga dhimi maayaan ma idinka nuqsaaminayaan fasaad ilaahay wuxuu leeya wadduu maa canidtum waxaa idinka idin dhibaayayba jecelyihi marka mid waa sidaasoo qofka haddii uu yidhaahdo anigu bis waa iska soconayaa khalaas wax aan ka malaysanayo dhibana nimankan ma jira haddaad tidhaahdid waa tafriid ifraadka gabalna yacnii waxa uu gaaray yacnii nooc marka tahawur inuu dhaco oo qofkan yacni cadowgan wuxuu haysto iyo waxa uu yahay isagoon ku xisaabtamin inuu wax walba iska sameeyo qaraaraadkii ummadoo dhan inuu waxaa laga yaabaa yacni qof uu ku tasarufo qofkaasay marka ummadda u dhimanay markaiyadana shaksigaasay ummaduhu u baaba'ayaan laba laba waxaa weeyaan quluwi waa labada quluwina sax ma aha umuurtana marka waa wasat qofku inuu waxa uu uga digtoonaanayo xadarkan iyo khadcada iyo lagu sheegayo waxaa weeyaan intaad wax badan ka ogaato adigiina inaad iska ilaaliso saad shartooda isaga ilaalisaga ilaalin lahayd iyagana aada marka isaga celin lahayd wax haddayna isla ekaanin hadday incikaasa iyay keenaysaa ayb qaala nawawiyu imaamu nawowi waxau yidhi watafaquu calaa jawaazi khidaaci اlkufaari fi lxarbi marka la dagaalamayo kayfa ma amkan ilaa an yakuuna fiihi naqdu cahdin ow amaanin falaa yajuus gaalada marka wxuu le marka la dagaalamaayo waa la siri karaa laakiin haddii ballan sirtaasu ay tahay ballanka baxyo ama iyagoo la ammaan geliyey ammaankoodii oo markaa yacni la nuqsaamina hadday tahay sax maa falaa yajuusu markaas ma bannaano qaala bnu اlcarabi alkhidaacu fi اlxarbi yaqacu bاtacriidi ayb wa bاsikiini wanaxwi dalika ayuu ku dhacay wa fi lxadiidi alishaaratu ila isticmaali اra'yi fi اlxarbi xadiidka waxaa laga qaadanaa buu yidhi dagaalka in ra'yi loo isticmaalo yani dagaalka ra'yina waa lagu dagaalama xabadna waa lagu dagaalama ra'yigaana weyn weliba haddii ra'yigu uu kaa tago dadkii waxyaqaanay iyo dadkii yani khibrada badan lahaa hadday kaa tagaanoo garabkaaga ka baxaan waxa ma keenaysid bal ilixtiyaaju ilayhi aakadu min ashajaacati soo ma aragti ra'yiga baahida loo qabo waa ka xoog badantaha geesinimada baahida loo qabo leanna meel laga yaabo kun geesi inaad ku weyso yaa laga yaabaa ra'yigu inuu kuu badbaadiyo kunkaas geesi haddii laakiin ra'yigu kaa dhumo kunkii geesiba waa lagaa laynayaa hadhow maxaa kuu dambeeya marka walihaada waqaca aliqtisaaru calaa maa yushiiru ilayhi bi hada alxadiid saa darteed nebigu xarbigoo dhan wuxuu ka dhigayba uu ku xasriyey alxarbu khadcatun marka waxaadan ka maarmaynin ninkii yaqaanay farsamadaas ma ka maarmaysid khibrada u lahay cilmiga u lahay ma ka maarmi kartid wa huwa ka qowlihi alxaju carafa oo kale weeyaan qaala bnu lmunayir macnaa alxarbu khadcatun ay alxarbu aljayidatu dagaalka wanaagsan lisaaxibiha alkaamilatu fii maqsuudiha inamaa hiya almukhaadacatu lalmuwaajahatu dagaalka fiican waa midka la siri karo cadowgaaga aad siri karto ee muwaajahada keliya un maaha wadalika likhaطri اlmuwaajahati wa xusuuli اdafari maca almukhaadacati bigayri khaطrin wxuu leeya mukhaadacada adoon khatar gelin baad guushaadi gaareen muwaajahada laakiin nin bay wax kaala dhexeeyaan marna waa ku dhigaya marna waa dhigeen tan laakiin iyadu waxay leedahay macnaas marka waxyaabahan marka aad in loo fiiriyay u baahan tahay baabu lkadibi fi lxarbi baabu bayaani xukmi lkadibi beentii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lxarbi dagaalka dhexdiisa hadda isagu beenuu cabiray laakiin macnaha waxaa loo jeedaa waxay tahay sarbeebta tacriid ama tawriyo inaad tabaysato qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can camri bni dinaar can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi man likacbi bni lashraf kacbi bni lashraf yaa yow u sugnaanayaa yacnii yaa soo dilaayo iga qabanayo fa inahu qad aada allaha warasuulahu alle rasuul buu dhibay isagu qaala muxamed bnu maslama saxaabigaabaa wuxuu yidhi atuxibu ma jeceshahay an aqtulahu inaan dilo yaa rasuula allah qaala nacam buu yidhi haah qaala faataahu waa u yimid faqaala waxau yidhi ina haada kan yuu ujeedaa marka yacni nabiya sal l slam nebigu ujeeda xadiidka hadda waa soo gaabiyey riwaayada dambe wuxuu ku keeni doonaa moxamed ibnu maslama nebigu wuxuu yidhi rasuul allow ii idin inaan waxaan raba dhihi karo waa dhihi kartaa buu yidhi waa ku fasaxay waa ku idmay markaas way markuusaan dhahay yacni nabiya sal l slam ina haadaa kani nebiguuna ujeeda sal l slame qad cannaanaa waana kallifay waana kalifayd hadda waxaa laga wadaada dabcan yani mas-uuliyaadu noo dhiibay way tawriyaa ku jirta soomaa marka waana dhibay isagu hadda kama wado mas-uuliyaadu nasaaray way islaamkuna dawaaba mas-uuliyad wa sa'alana sadaqata sadaqana waana su-aalay sadaqada marka nebigu isagu ma warsanaayo dabcan dadka u weydiina wax hadda caay a nebiga la caaye meeshaan ma taal beenna meeshaan ma sheegin waa tawriya qaala waxa uu yidhi wa aydan sidoo kale wallaahi baan ku dhaarannee latamulunnahu ayb qaala wuxuu yidhi markaa waxaa dhahaya kacbi bnu ashraf wa aydan noqode wallaahi baan ku dhaartee latamulunnahu waad ku noogeysaan oo ku noogeysaan yidhi qaala waxauu yidhi faina itabacnaahu annagu waa raacnay fanakrahu an nadacahu inaan isaga tagna waa nacaynaa xataa nandura ilaa maa yasiiru amruhu ilaa aan aragno arrinkiisu meeshu ku dambaynayo u ahaanayo qaala falam yazal yukallimuhu kama zuulin inuu la hadlaayo xata stamkana minhu ilaa uu makansaday faqatalahu waa dilay markaas qisadiisu waa imaan doontaa kitaab almaqaazi iyo meelaha ayay ku imaan doontaa hadda markaada waxaa weeyaan ayb tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynayaan dabcan tacriidka iyo marka waxyaabahaas inay sidaa tarjamada xadiidku marka ismudaabaqaynayaan been oo hadda marka yacni khilaafulwaaqic waxa inuu sheegayna meeshii ma taalno ayb marka been ma ahan haddii la yidhaahdo beenna waa tajawus baa ku jira baabu lfatki biahli اlxarbi baabu bayaani xukmi اlfatki gaadmo in loo dilo xukunka kusoo arooray cadayntiisiiba ubaabiha biahli اlxarbi gaalada marka xarbiyiinta ah fatki marka waa masder faclun ku yimid markaa wuxuu yidhi misbaaxulmuniirka min baabi daraba waqatala min baabi daraba waqatala wuxuu ka wadaa daraba mudaariceedu muxuu ku imaanaya yadribu sowmaha qatalana mudaariceedu muxuu ku imaanaya yafculu sowmaha yaqtulu labadaba kan waa ku yimaadaa buu ka wadaa fataka yaftiku fataka yaftuku labadaba luqa saxiixa kitaabkaas marka misbaaxulmuniirka daalibu cilmiga ma ka maarmaayo kelimada mudaariceedu ku sheega waxyaabaa miisada uu leeyahay almisbaax lmuniir fayuumi ayaa iskale waxauna badanaa qoraa kelimaadka qariibkao fiqhiga iyo luqadana waxyaabo badanoo luqaana wuu qoraa marka mar walba wuxuu ku leey min baabi daraba min baabi fataxa waaye min baabi dakhala waad garanay marka shaygan mudaariciisa wasniga uu ku imaanay weliba laasiyama waxaa dhib badan waxyaabaha shuhrada a oga wada waxyaabaha shuhrada iyo waa la xifdiyaa un soo maaha qaacido kuma keeni kartid laakiin qaacidada sarfiga aad ku keeni kartid waa iska sahlantaha iyada mararka qaar laakiin waxay qaacidadiina aan waafaqaynin baa jiri karo marka kitaabkaas daalibucilmiga misbaaxulmuniirka ma ka maarmayo nin wax qoraayo inuu wax qoro rabo iyo nin inuu wax daraaseeyo rabo ma ka maarmayo ayb macnahaas marka yani ay qatalahu calaa gaflatin si kada abuu ku dilay isagoo iska jirin qال xdثna cبدالله بن محمد qال xdثna سفyان عن cمر عن jابر عن النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal mن لكacb بن الأشhرف kacb بن الأشhرف yow u sugnaanaya شhأnigiisa oo iga qabanayo qاala محمد بن مسلمة أتحب أn أqتلh qاala نacم qاala fأdn lii i idin fأquula si aan wax u dhaho inaan iraahdo qaala qad facaltu waan sameeyey waa kuu idmay marka waxaa xadiidka laga qaadanaya buu yii jawaaزu qatli الxarbiyi sirا weliba d waa kuwa dadka aad u dhibo way maahan hadda marka yacnii inay yani rasuulku intaas uu jiray ma ku badnayn ikhtiyaalkan oo kale mar ama labo wax la miduu dhacay inta kale nebigu si fur si caddi ah buu markaa yacnii hawshiisa nebigu uu u watay shaqa yacni dacwadiisa iyo dagaalkiisuna uu ku salaysnaa ayb whiy qatlu mushrik naaimi wuxuu yihi bayna hadihi اtarjamati wabayna tarjamati اlmaadiyati wahiya qatlu lmushrik الnaa'im cumuuman wakhusuusun wajhiyun baa ka dhaxeeya ayb waqad taqadama tanbiihu calayhi fi lbaabi aladii qablahu wainamaa fatakuu bihi liannahu naqda alcahda fatkiga waxay ugu sameeyeen ballantiibuu ka baxay waacaana calaa xarbi الnabiyi sal l slam dadkii nebiga isagoo marka hore ballanuu lahaa laakiin dadkii nebiga la dagaalamaya quraysh ayuu u kaalmeeyey marka ninka haddii uu cahdi lahaa qole adiga cadowgaaga oo usoo kaalmeeyo cahdi ma leh cahdigiisa waa buray yani masaladan yani cadow loo kaalmaynayo masalo fudud maaha sida loo fududaynayona maaha masalo fududna ma aha qofka marka diinkiisu inuu aad u ilaaliyo yaa laga rabaa meel xun inuunan dhigin dadku waxaa laga yaabaa labaatameeyo sano soddomeeyo sano ka hor masaladaas in wax adag inay la cuqaladoo dhanna masaladaas waa la adag tahay iska dhaaf sharci keliya maaha xata alcuqalaa waa la adag tahay masaladaas nacam waddamada hadda yacni noocay rabaan ha ahaadaan ama ha ahaadaan yacni mushrikiin ama ahlu kitaab ha ahaadaan nasaare iyo yahuud ruuxa waddankiisa khiyaano ee waddanka cadowga uu leeyahay ku hogaamiyo ruux dhintay oo waa dilaan xataa dad aan diin ahaan iyo waxaasba iyadoon loo fiirinin caqli ahaan iyo maslaxad ahaan marka loo fiiriyo waa dilaan yani qof waxaad marka yani shaygan caqliga saliimka xataa keenaya caqli maahan marka in la yidhaahdo qofkan yacnii dhib ma leh waxaas uu sameeyey maslaxo yaroo adduunyo loo raadinayo dhib ma leh nacam in la yihahdo yani maslaxadiisa isagu ma ka weyna maslaxada diinka iyo dadka dhibkaasna marka inagu hadda sidii dhib male iyo adduunyo keliya waayo sidii loo lahaa waxay sababtay qolo walbo iyo meel walbaba waxaas in lagu kacon ayb oo wuxuu ay tiradiiba ka bateen oo hadda aan bal laysku ceebininba oo bacd innaas ay leeyiin waa kaas waaqici baaba keenay maxaa maxaa loo qaylinayay leeyihin meel walba saas waata ka jirtay oo hadday meel walba ka jirtaa ma fic ma bannaanaanaysaa mase ficnaanay xukunka ilaahay ma isbedelaayo hadday meel walba ka haddii malaayiin dada hadday sameeyaan xukunka alle miyaa isbedelayan iyo wixii saxaabadu ay masaladaas waxyaabahaas ay u yaqaaneen marka ilaahay in laga cabsadaa qofku inuusan irsak ka raadinin waxyaabahaas oo kale cumuum wakhusuusun wajhiyun yacni tarjamada hore waxaa ku jira markuu hurdaayo khusuusaa ku jira middaana cumuumaa ku jiro fadki caama waa ama ha hurdo ama ha soo jeedo saasaa ka baabu maa yajuusu min alixtiyaali wاlxadari maca man yukhshaa macaratuhu baabun ay haadaa kani baabun baab wey baabun maa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab yahay yajuusu bannaan oo min alixtiyaali ah xeeladaysi walxadari ka digtoonaan maca man laga digtoonaado ruux yukhshaa laga cabsanayo macaratuhu dhibkiisa qofka laga cabsanayo in laga digtoonaado qaala اleyثu qaala xadaanii cuqaylu can ibni shihaab can salim bn cabdillaahi can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma anahu qaal inطalaqa rasuulu llahi sal slam nebigaa tegey wmacahu ubay bnu kacbin qibla bni sayaad ayay aadeen faxudita bihi fii naklin waxaa loo sheegay geedtimireed dhexdiisa inuu ku jiro geedo geedtimireedyo falamaa dakhala calayhi rasuulu llahi sal l slama nakla nebigu markuu usoo galay geedtimireedkii geedihii timirta ugu soo galay dafiqa wuxuu gudagalay yataqii inuu u gambanayo nebiga bijuduuci naqli bijuduuci naqli geedtimireedka jiridihiisa inuu ku gagambanayo wabnu sayaadin ibnu sayaadna fii qatiifatin maro uu ku duuduuban yaha lahu isaga usugna ou lahaa fiihaa ramramatun maradaa dhexdeedana waxaa ka yeerayo cod zamzamatunna waa la dabdiya ramramatunna waa la cod fara-ad ummu sayaadin ummu sayaad ayaa aragtay wiilka hooyadii rasuulallaahi bay aragtay sal ll ly slam faqaalat waxay tihi yaa saafi haadaa muxamadu muxamedun kan waa muxamed iska ilaali iska jir fawahaba bnu sayaad waa booday ibnu sayaad faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi low tarakathu hadday ka tegi lahayd bayana ay tabayana amruhu arrinkiisa waa caddaan lahaa tarjamadii xadiidku marka meesha iska mudaabaqaynayan maxay tahay dadka laga baqaayo dhibkooda in inta loo gagambado la ogaado axwaashooda oo arrinkaas yani laysku kallifi karo lanna haddii aada adiga haafil noqoto qofkaana macaro iyo dhib loogaga cabsanayo ummadda wax ka celinaa lama helayo marka cuyuun iyo waxyaabahaas inay lahaadaan laakiin macno walba hadda muslimiinta haddaad u fiirsato macno kasto ee loogu talageli lahaa cadow bannaanka ah dhexdooda u diyaarsan yahay iyaga dhexdooda isku sameeyan hadday jaasuusnimo tahay iyaga dhexdooda isjaasuusaayo hadday tahay yacnii dagaal dhexdooda un waaye wax allaale wuxuu marka macaanidaanna waxyaabihii marka de islaamku fitanku inay badanayaan uu nebigu sheegay sala allahu calayh waali wasalam oo sanad marba marka ka dambaysa ay iska badanayaan macaanidaas un oo kaleba baab marka xadiidkanna waana soo maro wuxuu nagu soo maray kitaabu ljanaa-is baabu rajazi fi lxarbi baabu bayaani xukmi rajazi rajaskii xukunkiisa caddayntiisiiba ubaabay fi lxarbi dagaalka dhexdiisa yacnii rajasku waa baxar ka mida buxuurta gabayada carabta lagu qaado ayb rajasku marka waa kan ugu sahlana ayb markaa rajaskaasi dagaalka de marka lagu jiro iyo waxa waaye nashaad buu qofkii gelinayaa waxa waaye hawshaas iyo canaabtaasuu ku iloobayaa waa kaasa marka waa hees howleedkaoo kale ayb wa rafci sawti codka kor u qaadistiisa fii xafri lkhandaq bufaysyada iyo marka la qodaayana codka kor in loo qaadi karo fiihi sahlun wa anasun can اnabiy sal l slama wa fiihi yaziidu can salma qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abulaxwas qaala xadaanaa abu isxaaq can ilbara radia allahu canhu qaal ra'aytu rasuula اllahi sal l slama nebigaan arkay yowma alkhandaqi maalintii khandaqi wahuwa yanqulu turaaba isagoo ciidda raraayo oo ciiddii markaa naqlinayo godka ka bixinayo xataa waara turaabu ilaa ciiddii ay ka qarisay shacra sadrihi laabtiisii tinteeda wa kaana rajula nin ayuu ahaa kaiira shacari tin badan ayuu ahaa nebiga sal l slm wahuwa yartajizu isagoo markaasi yacni rajaz rajazaayo birajazi cabdillaahi cabdillaahi ibni rawaaxa rajazkiisii allaahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinata calayna wahabbit alaqdaama in laaqaynaa ina alacdaa qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abayna sidaasuu dhahaya allaahuma y allahu allow lowlaa anta adiga haddii aadan jirteen oodan ahayn mahtadaynaa ma anan hanuuneyn walaa tasadaqnaa ma anan sadaqaysanayn walaa sallaynaa mana anan tukanin faanzilan sakiinatan calaynaa deganaan ilaahu korkeenna ku deji wahabbit alaqdaama gomadahana ilaahu sug in laaqaynaa haddaan cadowga la kulanno ina alacdaa cadowgu qad baqow calaynaa waa nagu gardaroodeen korka iyagay ku gardaroodeen idaa araaduu fitnatan fitno iyo diin inay naga bixiyaan hadday doonaan abeynaa waa diidna fitnadanada waa aliftitaan inay diinta naga saaraan hadday doonaan waa diidna yarfacu biha sawtahu codkiisa xaal uu markaa kor ugu qaadayo meeshaan marka waaa laga qaadaya waxaa laga qaadanayaa qof gabay uu tiriyey haddaad tiriso adiga gabyaa ku noqon maysid lanna hadda ilaahay wuxuu leeyahay wamaa callamnaahu shicra wamaa yenbagii lah nebigu shicri ma aanan barin shaacirkama aanan dhigin waay mana u habboona inuu shaacir noqo hadalkan marka nebigu shaacir muku noqonayaa maya war yani cabdullahi binu rawaaxa unbuu nebigu sheegaya shaacir marka maaha rasuulka sal sl baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man laa yahbutu cala alkhayl fardaha korkooda qofka aan ku sugnaan karin ayb qaala xadaanaa maxamed waa loo ducaynaya ayb waxaa ahlu khayrka inay u duceeyaan baa wanaagsan sida xadiidka uu tusaayo qaala xadaanaa maxamed bnu cabdillahi bni numayr qaala xadaanaa bnu idriis can ismaaciila cabdillahi bni idriis alwdi ibnu idriiskan can ismaaciila can qaysin qays bni abi xaasim weeyaan can jariirin radia allahu canhu qaal maa xajabani اnabiyu sala اllahu alayh wali wasalama mundu aslamtu nebiga igama mancinin wax aan ka dalbaday intii aan islaamayba maa xajabani nabiyu sal l slam waa meesha annaga aan ka dhahno nebigu weligiis albaabka igama xiranin ninka hebela weligii albaabka igama xiranin maxaa laga wadaa weligii xaaje aan ugu tegey igama iima diidin macnaha marka saas tarjamada xarfigaana sideeda ma fiicna waxaa fiican tarjamadu marka inay noqoto macnaha tarjamada xarfiga haddii lagu dadaalo macnaha inuu dhumaa laga yaab maa xajabani nabiyu sal l slam nebiga albaabka igama xiranin mundu aslamtu intaan soo islaamayba xaaje aan ka doonay iguma soo diidin walaa ra'aanii ima arkin ilaa tabasama ilaa hadduu arka nebigu waa dhoolla cadaynayo fii wejhihi wejigiisu ka dhoolla cadaynayo walaqad shakowtu ilayhi markaa nebigood asxaabtiisa dhanowna saan ku ahaa sida shamaa'ilka ku sugan walaqad shakowtu ilayhi waan u dacwooday waxaan uga cawday oon ka sheegtay annii aniga laa ahbutu cala alkhayl fardaha inaanan ku sugnaan karin korkooda fadaraba biyadihi gacantiisii ayuu dhuftay fii sadrihi laabtiisuu ku dhuftay wa qaala fii sadrihi maa idinsaasaa fiican fii sadrihi laabteeduu ku dhuftay wa qaala wuxuu yidhi allaahuma yaa allahu allow habbithu ilaahu sub wajcalhu waxaad ka dhigtaa haadiyan mid wax hanuuniyo mahdiyan la hanuuniyey ahlukayrka markaa saasay ugu ducaynayaan وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد